waxaa kaloo ka mid ah sida mashhuurka ee caanka ah riwaayo waxaa laga soo wariyaa kitaabuulqiyaasba sidaynu ku soo marray in waxa weeye qiyaaskii ay dhici karto in laga hormariyo xadiiskii haddii markaa uu ka hor yimaado xadiiskii aaxaadka iyo qiyaasku hadday iscaaridaan qiyaaska la qadimaya la horumarinaya inkastoo maalikiyadu ay yidhaahdeen taa laba riwaayaa ku sugan amaba marka ay yidhaahdeen imaam maalik maba qabo qaarkood ay yidhaahdeen oo marka waxa weeye hadday laba riwaayo ku sugan tahayna waxaa raajixa riwaayada marka odhanaysa xadiiskaa la horumarinaya inkasta ay sidaas iyada ay yidhahdeen haddana waa war marka maalikiyada ka mashhuuro caan ku ah kutubta usuulkae markay xo maalikiyadana ku sugan maraaqigu laftiisuna uu tilmaamay waynu ku soo marray inuu yidhi waxa weeye xadiiskii yani waxa weeye waaxidka ahaa ee bimacnaa khabarulwaaxidka ahaa waa laga qadimayaa qiyaaskii baa laga horumarinaya qiyaaska ayaa la qadimayaa oo khabarulwaaxid hadday iscaaridaan iyo qiyaas waxaa la qaadanayaa markaa qiyaaskaa la qaadanayaa khabarulwaaxidkiina waa laga tegaya waalxaamilu lmutlaqu waalmuqayadu wa huwa qabla maa rawaahu lwaaxidu wuxuu u wadaa qiyaasku wuxuu ka horeeyaa wixii markaa waaxid soo wariyey bimacnaa xadiiskii aaxaadka ahaa yacni waxaa ka horeeya oo la qaadanayaa qiyaaska calaa kulli xaal wuxuu yidhi imaam maalik ra'yigiisa bimacnaa fiqigiisa iyo istinbaadkiisu waa daciif laakiin xadiiskiisu waa saxiix saas la shaafici waxa uu yidhi fiqigiisuna waa saxiix ra'yigiisu waa saxiix xadiiskiisuna waa saxiix saas yadaa imaam axmed baa qisada noocaasna laga soo wariyey wuxuu yidhi idaa samicta haddaad maqasho bimacnaa taqliidka arjaxa ka miisaanka badan in la qallitaa waajiba haddaad maqasho falimaamu ay falimaamu larjaxu imaamka miisaanka badani maaliku maalik weeye saxa lahu waxaa u sugnaado u asaxay asha'wu yacni marka waxa weeye haayo iyo yool alladii kaasoo laa yudraku aan la gaadhay wuxuu ugu sugnaaday lilahari saxiixa xadiiskii saxiixa ahaa maca xusni nadar iyadoo lala qabo in markaa nadarkiisu iyo istinbaadkiisu inuu wanaagsan yahay fii kulli fannin fanni kasta marka waxa nadarka uu ku eegaayo ku istinbaadayo inuu wanaagsan yahay kalkitaabi sida kitaabkiiyo wal asari xadiiskaba والخلف في تقليد من مات وفي بيع طروس الفقه الآن قد نفي والخلف خلاف ليس خلافي في تقليد من مات يعني كيد انتي قلدتان كلا قلدنيو وفي بيع طروس الفقه kutubta fiqiga markay saaxan markaa iibinta la iibinayo khilaafkii la ysku khilaafsanaa qad nufi waa la markaa waayey al'aana hadda waa la waayey bimacnaa waxa uu inoogu tilmaamayaa masaa'il waagii hore la ysku khilaafsanaa oo ay ka mid tahay yacni markaa amwaadda culamada dhimatay ma la qallidan karaa mise lama qallidan karo masalada noocaasa khilaafkeedii hadda waa inqiraaday oo waxa weeye ijmaac waxa hadda lagu yahay oo laysku waafaqsan yahay in markaa la qallidan karo marka mas'alada noocaas ah ee culammada ku sheegatay ijmaaca waxaa ka mida raazi iyo ayaa marka isaga ka mida oo yidhi hadda waa lagu ijmaacay yacni baydaawi iyo raazi iyo qolyo badan oo saasa ayaa markaa ku tegey ijmaaca laakiin markaysa waxaan markaa la yidhi waa lagu ijmaacay bushi baa lagu soo arooriyey oo bushiga lagu soo arooriyey waxay tahay yacni raazi markii horena wuxuu yidhi mujtahid waxa la yidhahdaa maanta ma jiraan maadaama mujtahid aanu jirin maanta waxaa lagu ijmaacay oo laysku waafaqay in markaa culammadii hore amwaadii a'immada dhimatay in la qallidan karo oo khilaafkii waagii hore lalahaa markaysagaa caalim dhintay ma la qallidan karaa culamada qaarkood baa diidanaa oo yidhi markaysagaa culamada axyaaga ee nool baa la qallidaaye laakiin culamada dhimatay in la qallidto maba ahaba marka waxa weeye khilaafkii waagaa hore ku jiri jiray hadda meesha waa ka baxay oo markaysaga hadda markaysagaa khilaafkaasi mid baaqiya ma ah culamada qaarkood baa ijmaaca mas'alada lagu sheeganayo markaysagaa bushiyey oo waxay yidhaahdeen dee waxa weeye inaad tidhahdaan mujtahidiini maanta ma joogaan haddana aad tidhaahdaan markaysaga maanta lagu ijmaacay ijmaacuna uu farac ka yahay itifaaqa markaysaga mujtahidiin iswaafaqdo markaa ta noocaasi wax saxa noqon kara ma aha isnawi waxa uu ku yidhi markaysaga waxaan minhaajka markuu sharxayo wa huwa yacni sheegashada ijmaaca mas'alada lagu sheeganayo baydaawi ku tacqiibinaya wa huwa daliilun daciifun faina alijmaca inamaa yuctabaru min almujtahidiina faida lam yuujad mujtahidun fi hada azamani lam yuctabar ijmacu ahlihi ولولا في الاستدلال أن يقال لو لم يجوز ذلك لأدى إلى فساد أحوال الناس وتضررهم ولو بطل قول القائل بموته لم يعتبر شيء من أقواله وشهادته ووصايا نهاية الصول صفحة كن إيو سديدي أفرتان رقم هو تسلسلي oo bimacnaa waa mujalladka labaad baa raqamkaasi ku dhacaya waxa uu tilmaamayaa markaysagaa yani waa yani xujo daciifa markaysagaa xujada uu baydaawi sheegtay oo ku saabsan markaysagaa maanta lagu ijmaacay in waxa weeye culammadii amwaadee dhimatay markaysagaa la qalidan karo haddana mujtahidiin ma joogto waayo ijmaaca muctabarkay waa ijmaaca mujtahidiinta mujtahidiin haddayna waktigan jooginna ijmaac muctabarina ma jiro marka sida habboon in ijmaac loo daliishado maahe waxa weeye waa in la yidhahdo haddaynay taasi bannaanaan oo culammadii hore in la qalitaa aynay bannaanaan waxay keensanaysaa dadka xaaladooda inay sii fasahaado tacliil in la daliishadaa ka fiican oo la yidhahdo fasaad bay keensanaysaayo haddii la culammadii hore lama qallidan karo yacni ruuxiina markaysaga waxaan ijtihaad markaysagaa siduu u gaadhaa ay adag tahay culamo kaleo mujtahidiinana markaysaga aanu helaynin daruuro ahaan bay u bannaanantao haddii kale markaysaga waxaa ka dhalanaysa inuu weliba markaysaga waxaan hawadiisa iskaga camal falo marka intuu hawadiisa ku camal fali lahaa uxa dhaanta in la yidhahdo war culamada hore markaysagaa siday fatwootay ku camal fal sidaas iyada abaa markaysagaa dhaanta saas i leeg subkii oo kale isaguna markaysagaa sharaxa minhaajka baydaawi isaguna markaysagaa mas'aladaa ku tacqiibiyey oo waxa uu yidhi wastadalla almusanifu yacni albaydaawi buu ujeedaa cala ikhtiyaarihi bilijmaaci calayhi fii zamaanina hada qad dakarahu alimaamu raazi buu ujeedaa faqaala incaqada alijmaacu fii zamaanina hada cala jawaazi alcamali bihada nawci liannahu laysa fii hada zamaani mujtahidun walijmaacu xujatun markaasuu wuxuu markaa subkii odhanaya waliqaa'ilin an yaquula laa yujaamicu qawluka laysa fii hada azamaani mujtahidun qawlaka ijmacu ahli الzamaani xujatun lianna alijmaca almuctabara huwa ijmacu lmujtahidiina alibhaaj fii sharxi اlminhaaj juska saddexaad laba boqol iyo sideed iyo lixdan ilaa laba boqol iyo sagaal iyo lixdan ictiraadkaa mid la mida waxaad ka helaysaa irshaad ulfuxuulka oo uu ka soo rarayo shiikhii la odhan jiray markaa safyadiin alhindi yani markaa shiikhii la odhan jiray uu ka soo rarayo waxa waa shiikhii hindiya oo aad iyo aad markaysaga weliba macquulka iyo usuulka iyo markaysaga aad iyo aad ugu xeeldheer oo markaysagaa baac sare kuleh buu markaysaga ahaa waxay markaa wada noolaayeen isku wakti ay ahaayeen marka ibnu taymiya munaadaradii markaysaga lala munaadaroonayay markaysaga waa sideeda ku taabsanaydna wuu soo xaadiray oo maalintaa lafteeda waa joogay waxaa markaa yani uu inoo tilmaamaya calaa kulli xaal in waxa weeye masalada ijmaac in loo daliishadaa inaynay suuragal ahayn oo ijmaaca muctabarkii waxa uu ahaa yani ijmaacii mujtahidiinta mujtahidiyaadayna jooginna ijmaac wax la yidhaahdaana ma jiro marka sidaas aawadeed tacliil in la daliishado iyo daruuro ayaa ka fiican in la yidhahdo markaysagaa ijmaac baa loo daliishanaya kutubta fiqiga ma la iibin karaa mise lama iibin karo masalada noocaasana waxa ku sugnaa markaa khilaaf baa ku sugnaa marka laakiin khilaafkaasi hadda waa iska dhammaaday oo waxa weeye haddii aan markaysagaa la iibin waxaa ka dhalanaysa markaysa waxa la yidhahdo iibkoodu ma ma bannaana haddii la yidhaahdo dadkii hiba ku wada heli maayaan axkaamtii inay tacatusho dad badani kutubtii ayna helin ayaa ka dhalan karta waalkhulfu khilaaf lo isku khilaafo fii taqliidi man kii markaa qalliditaanka la qallidanayo maata dhintay wa fii bayci duruusi alfiqhiya kutubta fiqiga markaa iibinta la iibinayo dirsi waa kitaabka qad nufi waa la waayey alaana hadda waa la waayey oo bimacnaa khilaafyadaas waa iska dhammaaday walaka an tas'ala litasabuti can ma'khadi almas'uuli latacanuti walaka waxaa kuu sugnaatay an tas'ala inaad weydiiso muftiga litasabuti markaa tasabut iyo hubsasho darteed inaad u weydiiso can ma'khadi almas'uuli kan wax la weydiinayo markaysagaa meesha uu ka qaatay xukunka la tacanuti laa litacanuti tacanut iyo markaysa waxaad markaa jikaar inaad wax u weydiisaa yacni markaysagaa kuma bannaana uma calayhi dabeedna waxaa saaran muftiga gaayat lbayaani caddaynha eherkii ugu dambaysaa saaran in lam yakun haddaanu ahayn cudrun cudurdaar biliktinaani markaysa waxaan markaa cudurdaar haddii aanu ahayn biliktinaani markaysaa waxaan midu ku sugan yacni qarsooni uu qarsoon yahay waxa uu inoo tilmaamayaa caalimkii markuu masaladii uga jawaabo u yidhahdo masalada xukumkeedu waa maxay ma odhan karaa masalada maxaa u daliila taas waxa weeye bacdi mutasawifada ka midi waa diideen ilaa ay yidhaahdeen man qaala lishaykhihi lima laa yuflix ninka ku yidhaahda shiikhiisa lima maxay sidaasi sidaa u noqotay laa yuflixu ma liibaano a oo waxay yidhahdeen markaysagaa in su'aalba lagu cesho ma ahabay markaysagaa yidhaahdeen a yani markaa ictaqid walaa tantaqid wasallim yani waxa weeye wallahu aclamu likalaami awliyaa'ihi bay yidhahdeen yani ictiqaadi bay yidhaahdeen hana intiqaadi oo hadalka shiikha markaysaga haddaad intiqaadada waxaaba dhici karta khaatimadaadu inay xumaato sidaas iyadaabay markaysaga yidhahdeen laakiin waxa weeye sida markaa ahlucilmiga muxaqiqiintii ay mareen yani waxay tahay marka waa in la weydiin karo ay bannaan tahay wax edabdarriina aynay ku jirin laakiin markaysaga hadday tahay markaa yani jikaar haddii loo leeyahay oo limada iyo wax la mida haddii jikaar loo odhanayo ta noocaas markaysaga waxay tahay midaan fiicnayn weeyi oo waa mid xun oo su-aashu waa su-aal istifaade iyo cilmi kororsi un loo jeedo oo markaysaga waxaan markaa qumman iyo in markaysaga su-aal markaa yani loo jeedo yani jikaar iyo madaxadayg iyo markaysaga waxaan markaa saas iyadaa loo jeedo marka su-aashii markaysaga tacanudka loo jeedaa ma banaana yani inteeda yar iyo inteeda badani laakiin su-aashii markaa istifaadada loo jeedaa waxay tahay markaysaga yani mid bannaan weeye isagana waxa saaran markaysaga inuu caddeeyo waa caddaynayaayo markaysaga wuxuu ka meesha xukun ka qaatay waa caddaynaya haddii aanu ahayn marka meeshuu ka qaatay ma akhadkeedu mid khafi oo qarsoon oo aanu ka yaabayn markaysaga inuu yidhaha war masalada waxba uu fahmiba waayo oo uu dabadna yidhaha war masalada daliilba ma laha waxaan waxbay ka biirsanayn buu markaysaga isugu kay cadli tagay suu fahmi waayo qofkuna markaysaga waxaan uu fahmi waayo yacni inuu markaysaga markiiba inkiro oo diido waa markaysaga u badan yahay waa u badan yahay almaru caduwun limaa jahil marka hadday tahay markaysaga mid khafiya wuu ka cudur daaranaya wuxu odhanaya masaladu waa khafi u markaysaga odhanaya marka waxa weeye saa uma fududa markaysaga in lagu waadixiya walaka an tas'ala waxaa kuu sugnaatay markaysaga inaad weydiiso mustaftigiiow yani litasabuti hubsa darkii darteeda ayuu weydiiso can ma'khadi lmas-uuli kan wax la weydiinayo meesha uu xukunka ka qaato oo daliilka u ah la tacanuti laa litacanuti inaad u weydiisaa kuma banaana tacanudka min alcanat baa laga keenay canadkana waa mashaqada bimacnaa dhibis la dhibayo o la jikaarayo in wax loo weydiiya ma banaana uma calayhi dabeedna waxaa saaran markaysaga muftiga gaayatulbayaani caddayn heerka ugu dambaysay inuu u caddeeyo in lam yakun cudrun cudurdaar haddaanu jirin biliktinaani markaysaga aanu ku sugnayn yani marka waxa weeye qarsooni u qarsoon yahay ama in lam yakun haddaanu ahayn cudrun cudurdaar biliktinaani ay bisababi aliktinaani yacni markaa sababtii qarsooni uu daliilku qarsoon yahay darteed haddaan cudurdaar u sugnayn yani u xasilin baa loo jeedaa kaanadu taama tahay in la yidhahdo biliktinaani markaysa waxaa markaa iyadaaba khabarkii noqonaysana waa suurada khabar kaana yundabu lilmufti muftiga waa loo sunneeya itiraaxuhu tuurista marka uu yacni markaa tuurayo annadara markaysaga eegista uu eegayo iyo jalleecista uu jalleecayo inuu iska dhaafo ila alxutaami markaysaga adduunyada uu eegayo xutaamka waxaa la yidhahdaa burburkaa la yidhahda marka waxyaalahan markaa adduunyada iska yacni markaa aan baaqiga noqonaya iska burburaysa ee iska baaba'aysa nabaadkaas dee burburaya waata qur-aanka meelo badan lagu shabahaye adduunyada jaacila ridaa xaaluu yahay raalli ahaanshaha mid ka yeelaya alwadara markaysagaa danta ka yeelaya yacni danta uu rabo raalli ahaansho ilaahay inuu noqdo sidaas iyadaa xaaluu ka yeelayo waa inuu iska dhaafaa inuu adduunyada markaysagaa jalleeco u hanqaltaago mutasifan xaaluu yahay mid ku sifoobaya bixiliyati alwaqaari yacni markaa deganaanshaha markaysa waxa markaa hugiisi yacni markaa mid ku yacni markaa sifoobaya xaaluu yahay muxaashiyan xaaluu yahay mid ka dheeraanaya majaalis alashraari kuwa shar kale ee bimacnaa waxa weeye sharka badan yacni majaalistooda ka dheeraanaya xaaluu yahay waxau inoo tilmaamayaa in waxa weeye adduunyada aan uga hanqaltaagin oo markaysa waxaan markaa adduunyada uu iska ilaaliyo aad iyo aad uga taxadiro raalli ahaanshaha ilaahay inuu ku dadaalo markaysaga rabbi inuu raalli geliyo waa inuu muraadkiisu yahay waa inuu markaysa waxaan markaa rufaqada iyo dadka xunxun waa inuu iska ilaaliyo oo saaxiibada xunxun waa inuu markaysaga ka yacni ka fogaado iyo majaalistooda waa inuu markaysaga deganaansho wax la yidhahdo markaysaga waxaan markaa uu la yimaado cajalada iyo degdega uu iska ilaaliyo ama xukum axkaamta ku degdego ama markaysa waxaan markaa waxa weeye umuuraha noocaas oo kale ah ama fatwada yacni hadday qadaa tahay iyo hadday fatwo tahay mid walba ku degdego ha iska ilaaliyo yundabu waa loo sunneeyaa bimacnaa waa u fiican tahay lilmufti muftiga itiraaxuhu tuurista uu tuurayo an nadara jalleecitaanka ila alxutaami marka adduunyada uu jalleecayo jaacilo ridaa xaaluu yahay markaysagaa mid ka yeeha ka yeelaya raalli ahaanshaa alwadara markaysaga waxaan markaa dantiisa uu doonayo markaysagaa waxba ka yeelaya mutasifan xaaluu yahay markaa mid ku sifoobaya bixiliyati alwaqaari yacni deganaanshaha markaysaga waxaan hogiisii kuwa markaa sifoobaya xaaluu yahay muxaashiyan xaaluu yahay mid ka dheeraanaya majaalis alashraari kuwa shar kale markaysaga waxaan markaa majaalistooda waalardu laa can qaa'imin mujtahidi takhlu ila tazalzuli alqawaacidi وهو جائز بحكم العقل مع, مع احتمال كونه بالنقل والأرض يعني دلك آه لا تخلو كما منانيس عن قائم يعني مركا إساقا مد يعني مركا تاغا أو مركا إساقا حجدي كقمية oo mujtahidi mujtahida markaysaga arladu ka madhnaan mayso ilaa tasalzuli lqawaacidi ilaa arkaanta adduunyadu markaysaga ay yani ka markaa yani kharaabeyso bimacnaa ka gilgilanayso oo tasalzulka waxaa laga tilmaamaya markaysaga waxaa markaa inay yani baaba'ayso ayaa markaysaga looga jeedaa oo bimacnaa waxa weeye arkaantii waxaan leeyahay marka ashraaddii ama calaamaadkii qiyaamadii waaweynaa markaysaga ay dhacayaan wa huwa jaa-izun waa bannaan yahay yani marka waxa weeye xukumkaas khuluwiga ahi jaa-izun waa bannaan yahay bixukmi alcaqli xukumka caqliguu ku bannaan yahay oo bimacnaa caqliga agtiisa jaa-is buu ka yahay maca ixtimaali kownihi binaqli iyadoo markaysaga waxaan ahay aqbali karto inuu markaysaga naqliga markaa xaggiisana ama sharciga xaggiisana inuu waxa weeye ku noqdo mid jaa-is ku ah yaday sidaas marka aqbali karto waxau inoo tilmaamayaa waxa weeye inaan markaa arladu inayna ka madhnaanaynin mujtahid markaysagaa inayna ka madhnaanan oo wakti kasta markaysagaa mujtahid in la helayo sidaas iyada ah ayuu marka waxa weeye yani markaa sheikhu inoo tilmaamaya masalada noocaasna waxaa ku sugan markaysagaa khilaaf ahlucilmigu isku khilaafsan yihiin baa markaa ku sugan yani ibnu najaar waxau odhanaya waqaala albarmaawiyu barmaawi waa sheikii shaaficiga ahaa ee waxa weeye alfiyada usuulka markaale dabeedna markaysagaa sharxay yani ayaa barmaawi la yidhahdaa waxaana uu ahaa ardaygii markaysagaa zarkashi buu ahaa yani ardaygii zarkashi buu ahaa wakhtaara bnu daqiiq alciid buu yidhi barmaawi wakhtaara bnu daqiiq alciid fii sharxi alcunwaan madhab alxanaabilati wakada fi sharxi lilmaan wakada fi sharxi alilmaam bal ashaara ila dalika imaamu alxaramayni fi lburhaan wakada ibnu barhaan fi lawsat isaguna culamada shaaficiyadu ka mid ahaa laakin kalaamuhu muxtamilu xamli cala cimaarati alwujuudi bilculamaai la cala khusuusi almujtahidiin intaha واختار صاحب جمع الجوامع جواز ذلك إلا أنه لم يقع وقيل إن المجتهد المطلق عدم من زمن طويل قال ابن حمدان في آداب المفتي ومن زمن طويل عدم المجتهد مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول إلى أن قال وقال النووي في شرح المهذب فقد الآن المجتهد المطلق من دهر طويل نقله السيوطي في منظومته لجمع الجوامع وقال الرافعي لأن الناس اليوم كالمجمعين ألا مجتهد اليوم نقله الأردبيلي شرح الكوكب المنير مجلد كأفراد شنبقل إيو تدبئي اللحدا إلى شنبقل إيسقالي اللحدا يعني وحاذا الكاس إنه أخريني وحكمه قد خلاف إنه مسألة كسو قياهي ووحاو التلمام يا برماوي إن ابن دقيق العيد يا مركي سوى حمركا يا رجحين مذهبت حنابلة أورانا يسوى حوي مركي سوى وحقلو إلا إلا مدعي كرأ oo marka isaga arladu marka isaga mujtahid ka madhnaan mayso ra'yigaas ay xanaabiladu qabaan marka ibnu daqiiq alciidna ra'yigaa xanaabiladu arjaxay imaam alxaramaynna burhaanku isaguna marka isagaa sidaas markaa yacni inuu u iilanayo uu ku tilmaamay kitaabkiisa burhaanka ibnu barhaanna marka isaga waxa isaguna awsadka ayuu markaa ku sheegay oo isaguna shaafici ah kalaamkoodu laakiin wuxuu ixtimaali karaa buu yidhi waa barmaawi baa odhanaya ixtimaal buu ku baneeyey wuxuu ixtimaali karaa inay u jeedaan arladu inay culamo ku camiran tahay inay u jeedaan laakiin khusuuska mujtahidiin inayna u jeedin sidaas waa aqbali kartaa laakiin waxa weeye hadalkoodu saa waa kaga cad yahay yani culamo kale oo markaysa waxaan maray in marka ay qabaan mujtahidiniin marka arlada ayna ka madhnaan karin sidaas inay qabaan markaysaga in badan oo shaaficiyada ka mid oo ay saas doorteen oo isfaraniya ka mid yihiin yani markaa waa jiraan marka wuxuu yihi wakhtaara saaxibu jamci aljawaamicna waxa uu doortay inay taasi bannaan tahay caqlan waa u bannaan tahay laakiin sharci ahaan uma dhicin ee wakhti kasta mujtahid waa leelaya wakhti kasta mujtahid waa joogaa laakiin caqliga way ku bannaanayd in mujtahid la waayo laakiin sharci ahaan yacni markaa wax dhacay maaha waxaa kale oo la yidhi qil buu ku soo naqliyo mujtahidka wakhti horaa la waaye mujtahid mutlaqa ibnu xamdaan iyo baa laga soo raray yacni nawowi iyo inay markaa yidhahdeen mujtahid mutlaqa yacni wakhti horaa la waaye raaficina wuxuu yidhi dadku waxaad mooddaa maanta inay ku ijmaacsan inoo isku waafaqsay wax mujtahid la yidhahdaa inaanu jirin arrinka noocaasana waxaa tacqiibiyey zarkashi baa ku tacqiibinaya baxrulmuxiidka yani marka ayuu ku tacqiibinaya inkastaana naqliga soo qorin safxaddana soo qorin yani waxa uu tilmaamaya masaladan khilaafkeedu waxa uu yahay khilaaf shaa'ic oo markaysagaa badan marka waxa weeye la yaab weeyaan buu ihi markaysagaa in mas'alada itifaaq lagu sheegtaa waa mas'ale markaysagaa la yaab leh oo xanaabile iyo annagu waa isku khilaafsanay buu odhanaya markaysagaa zarkashi markaasaa baxdi a'immadayadii shaaficiye ka mid a ayaa dabeedna xaggii xanaabilada raacdo iyaguna waxay yidhaahdeen yani markaysaga arladu mujtahidka markaysaga inay ka madhnaata wax suuragala ma ah suyuudi baaba de ka qoray musanafo markaysaga waxa uu alifay kitaabka la yidhahdo alraddu calaa man akhlada ila alardi yani marka wajahila أن ال- يعني أن الاجتهاد في كل عصر فرض آه. يعني marka rad la radinayo cidda markaysaga arlada yani iskaga ilatay bimacnaa adduunyada iyo xaggaa iska qaabishay ee markaa caynkaa iska samaysa ah ee waxa weeye marka ka jaahil noqotee garan weyday in muj- ijtihaadku casri kasta inuu faral yahay wakti kasta markaysaga waxaa markaa mujtahidiinu joogaa waa faral marka mujtahidiintu waa badan yihiin buuri sababta kitaabka ha waalifayna waxay tahay suudi baa wuxuu sheegtay mujtahid mutlaqa inuu yahay markuu mujtahid mudlaqa inuu yahay uu sheegtay ayaa sheikhi munaafisadu ka dhaxaysay baa marka isaga isaguna markaa yidhi ijtihaad maad gaadhin halkaasuu kitaabka alifay markaasuu wuxuu caddaynayaa culammada mujtahidiinta ee wakhti kasta joogtay oo in zaman kasta markaysaga mujtahidiin joogtay ayuu markaysaga haddaba tilmaamaya ah aqwaal ahlu cilmi oo aada u fara badanna waa soo naqlinaya culamo badan ayuu aqwaashoodii markaysagaa soo raraya marka waxa weeye calaa kulli xaal mas'aladaasu ku nuxnuxsanaya marka wuxuu odhanayaa mas'alada culammada qaarkood oo yidhi mujtahid mutlaqi ma jiro waxay u jeedaan mujtahid mutlaqa markay leeyihiin mujtahid markaa qawaacid cusub maanta la yimaada ayaan jirin baa laga tilmaamaya oo waxay ka tilmaamayaan oo uga jeedaan buu yidhi mujtahidkan mutlaqa waxaa kala jira buu yidhi mujtahid mustaqila iyo mujtahid mutlaqa bacdi isticmaalay buu odhanayaa mujtahid mutlaqa muraadkay uga dan leeyihiin waxa weeye waa mujtahid yani waxa weeye mustaqil ah oo mujtahid maanta qawaacid cusub bilowda oo aan hore culammadii hore u sheegin yacni ka noocaasi ma jiro amaa mujtahid mutlaqa oo aan madhab ku qaydinayn kaasi waa jiraa waktina lama waayo ah hebel baa ka mid oo hebel baa ka mid oo a'imo fara badan buu markaysagaa tirinaya culamo badan ayuu markaysagaa soo naqlinaya oo markaysagaa uu tirinaya uu leeyahay xadul ijtihaad mutlaq bay gaadheen oo uu keyrkiina ka soo naqlinaya iyagoo u qiraya markaysagaa ijtihaad mutlaqa yacni markaa u qiraya marka ra'yiga odhanaya waxa weeye mujtahidiini ma jirto waxa marka ay ku saabsan tahay yani waxay ku saabsan tahay ra'yiga noocaasi waa in la yidhaahdo waxa weeye ijtihaadkiiba waa la xidhay horaa loo qufulay waa laga faaruqay yani dib markaysa waxaan wax ijtihaad la yidhaahdo looma samayn karo ta noocaasna wax daliila in la xidhay loo hayaa ma jiro a waxaana u daliilaya ijtihaadku inuu jiri karo laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq oo xaqa cidda daahirka ku noqonaysa waxa weeye markaysaga waxaan markaa mujtahidiinta ayaa ugu horraysa dadka kalena tabac bay markaysaga u yihiin yacni saas yadaa ayay tabac u yihiin saas aawadeed buu suyuuti waxa uu odhanaya wa qaala shaykhu ciza ddiin ibnu jamaaca sheikha ibnu jamaaca la yidhaahdo ayuu wuxuu ka soo naqliyey inuu yidhi ixaalatu ahli zamaanina wujuuda almujtahidi yasduru can jubnin ma wailaa fakasiiru ma yakunu alqaa'iluuna lidalika min almujtahidiina وما المانع من فضل الله واختصاص بعض الفيض والوهب والعطاء ببعض أهل الصفوة الرد على من أخلد إلى الأرض بقول يا تضب يا أفرتا يعني وحاو تلماما يا مركع عز الدين بن جماعة يعني مستحيل كأي كدقيان قلدا أن وقت جيجا أن ودنو لهي أي مجتهد إلي تشرتو مجتهدين وتشرو أي مستحيل كدقيان وحي كتميو أي كسوف الشيء فلينيو أي اجتهاد كبقيه yasduru can jubni ma fulaynimo markaysaga ay wuxuun ka baqayaan ayaa ku kaliftay hadalkaasi waxay xasuusinayaa culammada qaarkood ayaa waxay soo naqliyeen a'immada qaarkoodu markaysa waxaan markaa yani ay weydiiyeen oo ay yani markaa sheekh caalima waxaway sheekh kala weydiinayo waxa uu yidhi orta hebel iyo hebel iyo hebel maxaa madhabta ku xambaaray ay madhabta ila markaysa waxaan markaa iyagu ijtihaad waa gaadheene waxay madhabtan markaa u haystaane markaysaga waxay yani madhab fulaaniye u yihiin maxay tahay ay mujtahidiin markaa u noqon waayeen a yacni waxay isugu jawaabeen markaysagaa yidhaahdeen arrinka noocaasa ee waxaa laga yaabaa markaysa waxaa markaa yacni cusriye iyo dhibaatooyin baa iska jiray yacni madaahibta qaarkood markaysaga waxay ku waxay ku hirgaleen yacni awood markaysagaa yacni xaakim ama awood dawladeed ayay madaahibta qaarkood ku hirgaleen a ayay ku hirgaleen sababta markaysaga waxaan marka ay ugu hirgaleenna waxay tahay yacni waxa weeye xukuumadda waxaa dhici karta inay madhab qaadato madhabtaas yacni wixii aan ahayn yacni waxa weeye wax dan ka geli mayso marka sidaas aawaodeed madhabtii in dad badani noqdaan baa markaysagaa ka dhalanaysa waata kale madhabtu waxay leedahay awqaaf bay leedahay waxay leedahay markaysaga makaatib iyo awqaaf iyo markaysaga waxbay markaa leedahay a marka waxa weeye culamada qaarkood kutubtu dee sida hadda mutayasarka u tahay umay ahayn kutubta gacan baa lagu qori jiray matbacda ma jiri gacmaa lagu qori jiray markaa gacmaha ayaa lagu qori jirayoo yani waxa weeye markaa qalin baa lagu qorayaa oo min awalihi ilaa aakhirihi bal kitaab bukhaari oo markaisaga qalin lagu qoraya oo goormaa laga faaruqaya marka waxa weeye dhibaatada noocaasa ayaa jirtay ama fatxulbaari markaisaga waxa markaa lagu qorayo qalin yani goormaa markaisaga laga faaruqaya marka calaa kulli xaal culamada qaarkood yani makaatibta qaarkood yani cusri iyo dhibaata ayaa laga geliyey markaasi yani ay yani u qabtaan markaisaga maktabadaha qaarkood oo la yidhi markaisaga ayaan loo dhiibay hebel waayo markaisaga madhabta ma aha waar waa ahay madhabteega dhiiba waa ahay madhabtee yani markaisaga shaafici baan ahay i dhiiba markaisaga maktabada maya matiida lagu dhiibi maayo marka waxa weeye cusriyo yani markaa daqad baa jiray yani waxyaalaha markaa qaarkood keensada ayaa jiray marka waxa weeye fulaynimo wuxuun laga baqayo wuxuun can jubni ma fulaynimo wuxuun laga baqayo ayaa markaisaga kaliftay bu yani haddii ayna arrinku sidaa ahayn buu yidhi oo aan fulaynima jirin in badan oo ku wale markaisaga mujtahidiin ma jirto wati waktigan oo markaisaga ijtihaad wax la yidhahda ma fura iyaga laftooda xaddalijtihaad gaadhay iyaga laftooda ayaa xaddul ijtihaad gaadho markaisaga mujtahidiin gaadhay xadkii mujtahidiintu gaari jirtay iyaguba waa gaadhay yani saasuu markaa tilmaamay marka maanica u diidaya maxay tahay fadliga ilaahay iyo inuu markaa yani ilaahay fadligiisa inuu dadka qaarkood siiyo markaysa waxa markaa uu cilmigaa ku ardaaqo marka calaa kulli xaal sidaa sawaabka waxa weeye inaan mujtahidiin markaysagaa la waayey yani saas yadaa weeye wakti kastana markaysagaa mujtahidiin marka ay jirto sidaas yadaa sawaabka weeyaan walardu markaysagaa dhulku laa takhlu kama banaanayso can qaa'imin mujtahidi yani markaa mid qaa'im oo mujtahid ah yani mid taagan oo bimacnaa xujada ku qumay oo markaysaga mujtahida ilaa tasalzuli qawaacidi ilaa qawaaciddu markaysa waxaan markaa ay gelgelanayso yani tirarku oo bimacnaa adduunyadu markaysa waxaan markaa yani kharaab ay markaa yani ku dhowaanayso oo bimacnaa waxaa looga jeedaa calaamaadkii waaweyney ee qiyaamadu ay dhacayaan sidaas yadaabaa laga tilmaamaya oo nidaamka adduunyadu markaysaga waxaan uu baaba'ayo sidaas yada ah ayaa looga jeedaa bacdi culamada ka mid waxay daliishadeen ay yidhaahdeen in arladu mujtahidiin ka banaan karto waxaa noogu daliila xadiiskii tilmaamaya ittakhada naasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftuu bigayri cilmin fadaluu adaluu laakin waxaa la xadiiskaa laftiisu daliilin ma aha waxaan daliilin ku ahayn arladu inay ka banaanayso ma tilmaamine waxaa dhici karta markaysa waxaan markaa beled iyo qutri iyo iqliim iyo in laga tilmaamayo marka sidaas aaweedee arlada oo dhan baa saar noqonaysa oo juhaal baa ru'asa laga wada dhigan doonaa yacni saas markaa oo cilmigii madax ku ah yani saas markaysaga loogama jeedo sariixna kuma aha waxay kaloo daliishadeen axaadiista markaa tilmaamaysa laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala fi lardi allahu allahu yani axaadiista saas tilmaamaysa muslim saxiixa kusoo wariye kaana waa daliishadeen taana waxaa la goortii laga hadlayey maaha waa markii waxa weeye dabaysha lasoo diray ee waxa weeye markaa nafaha mu'miniintoo dhan ay qabatay adduunyada gaalun isugu hadhay markaasay ku saabsantay markaana cidday markaa mujtahidiin waa baaqi ma jirto marka sidaas aawadeed xaalkii laga hadlayey taasi kuma saabsanaba sidaas aawadeed ibnu daqiiq alciid waxa uu yidhi yani ilaa markaysaga yani nidaamka adduunyadu baaba'ayo oo calaamaadkii qiyaamadu ay imanayaan inta ka horraysa mujtahidiin laga waayi maayo laakiin marka waktigaa la gaadho mujtahidiin waa la waayaya yani saas iyadaa buuri qolada xanaabiladuna dee taas markaa ma diidana marka xanaabiladoo keliya maaha culamo badan oo kalena waa raacsan yihiin shaaficiyadana way sheegnay qaar kale oo raacsanna waa jiraan wa huwa marka isaga xukumka khuluwiga ahi jaa-izun waa bannaan yahay bixukmi lcaqli xukumka caqliguu ku bannaan yahay maca ixtimaali kownihi ahaanshihiisa uu yahay aqbalaadda ay aqbali karto binaqli markaisaga mid naqliga ku sugan yani aqbalaadda uu aqbali karo marka uu yahay oo sharciga laftiisa marka uu ku yahay mid yani markaa jaa'is ku ah sidaas ay aqbali karto laakiin sawaabku waxa weeyaan inay arladu mujtahid aynay ka madhnaanin wallahu aclam alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed wain biqowli di ijtihaadin qad camil man camala man camma فالرجوع عنه منحضل إلا فهل يلزم أو لا يلزم إلا الذي شرع أو يلتزم رجوعه لغيره في آخر يجوز للإجماع عند الأكثر وذو التزام مذهب هل ينتقل أو لا وتفصيل أحق ما نقل ومن أجاز للخروج قيد بأنه لا بد أن يعتقد فضلا له وأنه لم يبتدع بخلف, بخلف الإجماع وإلا يمتنع وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه يؤم أما التمذهب بغير الأول فصنع غير واحد مبجر كحجة الإسلام والطحاوي وابن دقيق العيد ذي الفتاوي إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح وذم من نود من نودنا بالقيس على مهاجر لأم قيس وإن عن القصدين عن القصدين قد تجردا من عم فلتبح له ما قصد ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيرها الجميع مناعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنجاد مما أفادنيه درس البررة ممن طوت عليه كتب المهارة كشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح مطالعا لابن الحلول اللامعة مع حواش تعجب, الجو... تعجب المطالعة والحمد لله العلي المجزل المانح الفضل لنا المكمل لنعم عنها يكل العد لو كان, في لو كان ما في الأرض لي يمد ثم صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام محمد الذي السما فوق السماء وآله من بعد ما الأرض السماء أسأله الحسنى وزيدا والرضا واللطف في واللطف بي في كل أمر قد قضى qisadii aan shalay sheega ku saabsanayd a'immada waa soo eegay waxay ku saabsanayd imaam axmed ibnu xambal ayaa la weydiiyey waana ka sugnaatay in imaam axmed ibnu xambal la weydiiyey marka afar imaam baa la weydiiyey yani waxaa la weydiiyey awsaaci iyo abu xaniife iyo marka malik iyo shaafi a'immada waa soo eegay waxay ku saabsanayd imaam axmed ibnu xambal ayaa la weydiiyey waana ka sugnaatay in imaam axmed ibnu xambal la weydiiyey marka afar imaam baa la weydiiyey yani waxaa la weydiiyey awsaaci iyo abu xaniife iyo marka malik iyo shaafici marka awsaaci waxa uu yidhi yani marka ra'yun daciif wa xadiisun daciif imaam axmed ibnu xambal yani marka fiqi daciifa bimacnaa ra'yi daciif ah iyo waxa weeye marka xadiis daciif ah markaasu abu xaniife markaa la weydiiyey markaasuu yihi markaa laa ra'ya walaa xadiis yani ra'yina ma jiro xadiisna ma jiro marka taasaan markaa qalday shalay saan usoo noqdin laa ra'ya walaa xadiis buu yani xadiisna ma jiro yani markaa ra'yi bimacnaa ijtihaad yani wanaagsanna ma jiro ijtihaadkiisina waxa weeye marka waa daciif yani xadiiskiisuna waa daciif laa ra'ya walaa xadiis imaam maalik baa la weydiiyey markaasuu yihi xadiisun saxiix wa ra'yun daciif imaam maalik imaamu shaafici baa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi xadiisun saxiix wa ra'yun saxiix marka qisadu saasay ahayd khatiib albaqdaadi baa ka soo wariyey waana ka asaxdaya la yidhi imaam axmed ibnu xambal inuu saas yadaa yidhi marka qisada wejigeedu saas yada ayuu ah wain biqawli di ijtihaadin qad camil yani aad buu markaa u ammaani jiray sheikhiisina waa ahaa shaafici imaam axmed ibnu xambal yani markaa ducada uu duceeyaana aad iyo aad bay u fara badnayd ba la yidhi waxaa laga soo naqliyaa in markaa la yidhi marka lagu yidhi fara badana intaad u ducaynaysaa imaamu shaafici markaasuu yihi oo waxa weeye imaamu shaafici wuxuu ka dhignaa buu ihi kashamsi lidunya wa kalcaafiyati lilbadan labada arrin markaysagaa miyaa laga maarmi karaa jidhkana markaysagaa sidaanu caafimaad uga maarmi karayn adduunyaduna sidayna qorax uga maarmi karayn saasoo kalean markaysagaa looga maarmi karayn waxaanu yidhi markaysagaa xn horti intaanaan imaam yani shaafici aanaan kulmin maanu garanayn markaysa waxaan markaa khusuus iyo cumuum iyo xadiidka mansuuqaa xadiidka naasikhaa xadiidka markaysa waxaan yani mudlaqa ka muqayadkaa ka caamkaa ka khaaska ah isagaa markaysaga aanu ka baranay buuri isaga ayaanu ka baranay ee hortimidaanu markaysagaa naqaanay ma aha sidaas yada ah ayuu markaa wiili marka fadligiisa aad iyo aad buu uqiri jiray oo waxa weeye markaa yani aad iyo aad buu u ictiraafsanaa si aad u fara badanna waa ugu ducayn jiray wain biqawli di ijtihaadin qad camil wain qad camila wain camila hadduu ku camal falo biqowli di ijtihaadin qad camil yacni kii ijtihaad u saaxiiba hadalkiisii hadduu ku camal falo man camma kii caammo noqday farujuucu canhu noqoshada uu ka noqdaa munxadil waxa uu yahay markaysagaa mid mamnuuca oo aan marka yacni bannaanayn weeyi ilaa haddii aanu ku camal falin fahal yalzamu ma laazimaya aw laa yalzamu mise markaa yani ma laazimayo inuu k yani inuu markaa yani isaga aanu ka noqonin ma ku laazima inuu ku camal falaa yani markaa ma ku laazimaya mise ku laazimi maayo inuu ku camal falaa ma ku laazimaya mise ku laazimi maayo aw laa yalzamu mise ku laazimi maayo ila aladii kii mooyaane sharaca markaisagaa gudagalay oo inuu ku camal falo kii gudagalay kaas mooye ku kale ku laazimi maayo miya aw yaltazimu ama markaa kii waxa weeye aqbalay mooyaane mid kale ku laazimi maayo miya yani marka ay aqwaalun baa ku sugan rujuucuhu noqoshada marka uu ka noqdo rujuucuhu noqoshada uu u noqdo ligayrihi yani noqoshada uu u noqdo ninkii caamiga ahaa ligayrihi cid aan markaa yani mujtahidkii hore ahayn fii aakhara ay fii xukmin aakhara xukum kale ugu noqdaa yajuusu waa bannaan tahay cinda alaksari culammada badankooda agtooday bannaan tahay lilijmaaci waafaqsani la isku waafaqsan yaho saxaabadu ay isku waafaqsanaayeen darteed baynay ku bannaantao u daliila wuxuu halkana inoo tilmaamayaa yani markaa ruuxii caamiga ahaa ee yani camalfalka uu ku camalfalaa yani caalim mujtahida fatwadiisa laazima ku tahay oo bimacnaa waxa weeye mise laazimkuma aha hadduuse markaysa waxaan ku camalfalo ma ka noqon karaa marka masalada koowaad oo ku saabsan inuu waxa weeye hadduu ku camal falo ka noqdo masalada noocaasa waxa uu sheikhu yidhi yacni ma bannaana inuu ka noqdo shaarixuna waxa uu tilmaamayaa mu'alifku ama naadimku inuu sharaxiisa ku soo raray mas'alada itifaaq oo mas'alo markaisagaa uu ku camal falay oo camalfalkii uu ku camalfalayna ka faaruqay inuu ka noqdaa inayna markaisagaa u bannaanayn taas yada ah ayuu markaa inoo tilmaamaya laakiin waxa weeye sheikhu yani qowlkaas waxaad moodaa in waxa weeye aanu markaa yani nawcan ma inaanu ayidaynin ayaad markaa moodaa qultu aladii yadharu ana alcaamiya laa yumnacu lahu taqliidu man wuthiqa bicilmihi wa diinihi ama man wathiqa ba la yidhaahdo bicilmihi wa diinihi muطlaqan walaa daliila cala almanci manciga la mancinayana wax daliila mas'aladaasi ma laha masaladaasi wax daliila yani markaa ma laha waxaanu uga jeedaa markaisagaa kan caamiga ah siduu shaarixuba baraarujinayo yani kii aan markaisagaa madhab isagu qaadan ee kii waxa weeye madhab qaatay dib buu ka sheegi doonaa wadultizaami madhabin hal yantaqil buu ku sheegi doonaa marka waxa weeye kii madhab markaisaga waxaan markaa mucayan ah isagu markaisaga aan iltizaamina inuu ku dhaqmo aan goosanin oo aana saa u aqbalin kaas baa laga warramaya masale mucayan ah yani camalfalka uu ku camalfalo ayaa laga hadlaya mas'ale marka hadduu ku camalfalona yani markaa ma dhici kartaa masaa'ish masaa'il kale inuu mujtahid kale ugu noqdo markaisagaa ka qaato ma u bannaan tahay marka mas'alada koowaad oo ku saabsan yani markaa inuu hadduu tuu ku camalfalay inaanu ka noqon karin taas waxa uu yidhi waa mamnuuc itifaaqna shaarix waa kusoo naqliyey inkastoo markaysa waxaan markaa shaarixu waxaan leeyahay itifaaqna uu kusoo naqliyey naadimku naadimku uu kusoo naqliyey shaarix sida badan waxaynu uga jeednaa yani shanqiidi ayaynu uga jeednaa marka naadimku itifaaqna masalada waa ku soo raray laakiin shanqiidigu markaysagaa masalada noocaasa waxau yihi wax daliila mancigu markaysagaa ma laha haddii waxa weeye haddaba aanu ku camalfalin ku camalfalin wuxuu ka tilmaamayaa camalfalkii baanu ka faaruqin ama wuu ku guda jiraa ama weli ma bilaabin ee waa loo fatwoodo mas'aladiibu markaysaga waxaan markaa weydiiyayo mujtahid baa markaysa waxaan markaa fatwadiisii u hayaa fatwadaa loo fatwooday mujaradkaa loo yani iftaagaa loo fatwooday ma ku laazimayaayo inuu ku camal falaa waajib ma ku noqonaysa mise ku laazimi maayo ilaa uu isagu markaa iltizaamo o aqbalo amaba ilaa uu gudagalo ficilka inuu ku camal falo uu bilaabo yaanu dhammayn ba tii hore waxay ku saabsanayd markaa camalfalka uu ku camalfalo inuu ka faaruqay laakiin tana waxay ku saabsan tahay ila aladii sharaca waa mid gudagalay markaa ficilkii inuu markaa ku camal falo marka ka noocaas ah yani markaa ku saabsan yani waxa weeye kaas weli camalfalkiisii aan ka faaruqin mas'alada marka ama bilaabay ama markaa loo fatwooday uun ama aqbalay uun yani isaga aqwaalbaa ku sugan ilaa afar qawl baana ku jira ilaa afar qawl ayaa marka isagaa ku jira qawl waxa uu leeyahay markaysaga waxaan markaa laazim bay ku tahay oo haddii mar loo fatwoodo fatwada noocaasa inuu ku camal falaa yacni waajib bay ku tahay qawl kale wuxuu leeyahay markaysagaa maya laazim kuma ahay haddaanuu gudagelin laakiin hadduu gudagalo laazim bay ku tahay fatwada loogu fatwooday keliya ku laazimi mayso laakiin hadduu camalfalka uu ku camalfalayo gudagalo oo uu shuruuc sameeyo markaasay ku laazimaysaa qawl kale wuxuu leeyahay maye aqbalaadda uu aqbalo inuu ku camal falo iltizaamku waa saas waana inagii shalay soo naqlinay yacni markaa hadalka waxa weeye uu sancaani ku fasirayo iltizaamka ahlucilmiguna saas yadaa bay u fasiraan aqwaal kaleo marka ay ku fasirayaan ahlucilmiguna waa jiraan marka ijaabatu saa'ilka shalay ma sheegin waxa weeye safxadda ay kaga dhacdo ijaabatu saa'ilka sharxu buqyati alaamil yacni lisancaani waxay kaga marka hadalka iltizaamka uu ku fasiraya wuxuu kaga yaallaa safxadda afar boqol iyo laba iyo toban dabcu mu'asasati risaala yani mu'asasatu risaala markaa abcige dabcadeeda yani markaa weeyaan afar boqol iyo laba iyo toban safxada ah ayay kaga taallaa marka waxa weeye kii qabuulka sameeyey ama markaa aqbalay inuu ku camal falo ee ka noocaas ah ayay markaa laazim ku taha qowl kale leeyihi qowl kale wuxuu leeyahay mutlaqan ba laazim uguma ah waana sida markaysa waxaan markaa uu arjaxayo shanqiidu markuu afarta qowl sheego wuxuu odhanaya waqad qadamnaa ana aldaahira cadamu alluzuumi mutlaqan wa annahu lam yancaqid fii dalika ijmaacun walow bacda alcamali siduu naadimku sheeganaya ma aha oo walow marka haba lagu camal falo camalfalkii haba laga faaruqi ah wax ijmaacu mas'aladaa ku guntamay ma jiro walow qiila biinciqaadi alijmaaci cala annahu laa yalzamu lakaana aqraba lisawaab haddii xataa la yidhaahdo yani ijmaacu wuxuu ku guntamay sidaa khilaafkeeda ayuu ku guntamay oo ijmaac markaysagaa saxaabada ijmaacoodii ayaa sidaas ku guntamay haddii sidaas la yidhaahdo oo ijmaac baa mas'aladaa ku jira yacni waxay noqon lahayd markaysagaa mid sawaabka uga dhow tan sawaabka mid tan uga dhow ayay markaysagaa noqon lahayd marka shanqiidigu masalada noocaasi ayuu arjaxay naadimkana markaysagaa waa khilaafay waxaanu tilmaamay saas inay qawi tahay oo wax daliila mas'aladu aynay lahayn oo markaysa waxaan markaa lagu waajibiyo ay markaa yani saas yadaa ku tegey mas'alo hadduu markaa yacni caalim ama mujtahid yacni markaa mas'ale hadduu ku qallibto mas'alo kale oo aan tii ahayn inuu caalim kale ama mujtahid kale qallitaa ma u bannaan tahay mise uma bannaan mas'alada noocaasana waxa uu tilmaamayaa khilaaf baa ku sugan naadimku khilaaf baa ku sugnaadee markaysaga agsarka culammadu waxay leeyihiin waa bannaan tahay waxaana u daliila markaa bannaanaansho ay bannaan tahay ijmaaca saxaabadu isku waafaqsanay oo saxaabada markaa agtooda waxaa markaysaga yacni ijmaac markaa ka ahaa oo ay isku waafaqsanaayeen oo axad inkiray aan la soo naqlin haddii markaysagaa saxaabada qaarkood yacni nin ay u fatwoodaan oo mas'ale ay uga fatwoodaan yacni mas'aladaa mas'ale kalaan ahayn inuu saxaabada kala weydiiyaayoo fatwadooda qaataa inay markaa u bannaanay oo haddii markaysaga masaa'isha qaarkood abuubakar iyo cumar u fatwooda in waxa weeye markaysaga abu hurayre iyo ibnu cabbaas iyo cabdillaahi ibnu cumar iyo caaisha iyo saxaabadaa kale intuu aaraadooda markaysaga masaa'il kala weydiiyo siday uga fatwoodaan iyaguna masaa'ishaa kale inuu qallitaa inay u bannaanay saxaabadana axad inkiray arrinkaa lagama soo naqlin marka ijmaaca saxaabadu arrinkaa ku kulansanayd inay bannaan tahay ayaa markaysagaa u daliila markaa jamaahiirta culammaduna waxay yidhahdeen waa bannaan tahay sidaas yadaabay yidhahdeen erayga markaysagaa camma iyo markaysagaa alcaami waa isku markaysagaa maaddo yacni waxaanay markaysagaa tahay alcaami waa kii markaysagaa cumuumka loo nisbeeyey baa laga tilmaamaya wadaad bakri abu zayd la yidhahdaa waxau ku sheegay kitaabkiisa xilyatu aalib alcilmi la yidhaahdo alcaami in markaysagaa mushtaqun min alcama in laga soo ishtiqaaqay markaysaga waxaan markaa indhala-aanta oo waxa weeye alcaami kii indhaha lahaa weeye saas yadaabuu markaysagaa odhanaya laakiin de sida macruufka waxaa dhici karta miimka inuu khafiifiyey sheekh haddii miimka la khafiifiyo saas masuulobaysa ya calaa kulli xaal sida macruufkii waxay tahay alcaami markaysaga in min alcumuum laga keenay oo alkhaasa iyo alcaama inay markaysaga mutaqaabilaan yihiin alkhaasana inay yihiin kuwa gaarka ah oo bimacnaa waxa weeye waa kuwa gaarka ah ee marka waxa weeye culammadaa loo jeeda waayo cummadu waa in yaroo khusuusi ah oo gaara weeye yacni caamadana markaysaga alcaammatuna waxa weeye waa min alcumuum baa laga keeno waa kuwa guud baa loo nisbeeyey oo kuwa guud iyo markaysagaa jahliga xaggee markaa calaaqa ka dhaxaysa waxay ka dhaxaysaa dee dadka badankooda had iyo jeer jahale ah oo wax magarata ah inta markaysagaa cilma ligina waa in yar oo khaas ah ayaa cilmi leh marka maadaama dadka badankoodu ama markaa haalibkoodu ay yihiin markaysagaa qaar yacni markaa jahli ku sugan iyo garasho la'aan yacni ku sugan sidaas aawadeed baa ruuxii markaysagaa jaahilka ahaa alcaami lagu magacaabay alcaamiyu waa mid markaysaga an markaa yacni caamo loo nisbeeyey caamadana min alcumuum baa laga soo qaatay saasaa macruuf wain biqawli ijtihaadin qad camil wain camila hadduu ku camal falo biqowli dijtihaadin qad camil mid markaa ijtihaadka u saaxiiba markaa qowlkiisa uu ku camal falo man cama mid caamo noqday oo bimacnaa jaahilu u jeedaa farujuucu canhu noqoshada laga noqdaa qowlkaas markii lagu camal falee laga faaruqay dabadeed munxadilu markaysagaa mid mamnuuca weeye ilaa markaysagaa haddii aanu ku camal falin bimacnaa camalfalkiisa aanu ka faaruqin fahal yalzamu yacni noqoshada markaysaga waxaan markaa camalfalka uu ku camalfalaa baan leeyahay fahal yalzamu laazima ku yahay oo waxaynay u bannaanayn inuu ka noqdo miyaa oo inuu ku camalfalaa waajib ku ah in loo fatwooday keligii waajib ugu noqonaya aw laa yalzamu mise ku waajibi maayo ila aladii kii mooyaane sharaaca gudagalay oo kaa gudagalay walow yaanu markaysagaa kaba faaruqine ee camalfalkii isagu bilaabay kaa waa ku waajibaysaa miyaa yacni kii kalena ku waajibi mayso aw yaltazimu aw ila aladii yaltazimu markaysaga ama kii aqbalay inuu ku camal falo mooyaane ku kale markaysagaa inuu yacni ku camal falaa waajib ku noqon mayso mise waxa weeye midnaba markaysagaa laazim ku noqon mayse mid walba waa u bannaan tahay inuu markaysagaa ka noqdo yacni marka afar qowl baa ku sugan qowlka ugu dambeeyaana shanqiidi arjaxay oo ah markaysagaa deliil markaa yacni inaynu lahayn mas'alada ku saabsan in la yidhahdo waajib bay ku taho kama noqon karo walow bacda alcamal xataa ijmaac inaanu ku guntamin yacni markaa sidaas iyadaa buu markaa arjaxaya rujuucuhu noqoshada markaa u noqdaa huduu caamigay u noqonaysaa ligayrihi mujtahidkii hore cid aan ahayn uu u noqdaa fii aakhara fii aakhari ay fii xukmin aakhari xukm kale uu ugu noqdaa yejuusu marka isagaa waa bannaan tahay cinda alaksari culammada badankooda agtooday ku bannaan tahay lilijmaaci waafaqsani la isku waafaqsan yaho saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam isku waafaqsanaayeen darteed bay ugu bannaantahay wadultizaami madhabi yacni madhab markaysagaa kii yacni markaa iltizaamee bimacnaa aqbalay yacni wadultizaami madhabin madhabkii aqbalaadeeda u saaxiibka ahaa hal yantaqil ma guurayaa oo madhabtii mucayanka ahayd ma ka intiqaalayaayoo madhab kale ma u guuri karaa aw laa aw laa mise markaysaga xon uma intiqaali karo wa tafsiilun markaa tafsiil buu ahaaday axaqu maa nuqil yacnii waxa markaysaga waxaan markaa la soo raray waxa ugu xaqnimada badani tafsiil iyo kala saar bay ahaadeen mas'alada la kala tafsiiliyo wman ajaaza lilkhuruuji qayada biannahu laabudda an yactaqida waman ajaaza ruux kasta oo yacni markaa waman ajaaza kii banneeyey lilkhuruuji markaysagaa yacni marka ay ilkhuruuja bixitaanu markaysagaa ka baxo markaa kii banneeyey laamku waa iska zaa'ide qayada wuxuu markaa qayday yacni oo uu ku xidhay biannahu laabudda an yactaqada biannahu laabudda an yactaqida inay hurtilo tahay inuu markaysa waxaan markaa yacni ictiqaadiyo fadlan lahu yacni imaamku madhabtiisa uu intiqaalay inay fadli ka leedahay madhabtuu ka intiqaalay wa annahu ay wa biannahu buu ku qayday lam yabtadic inaanu bidcaysanin oo talfiiq markaa bidco ah inaanu la imanin oo si aan cidibo qabin waa inaanu ku dhicin oo aanu ku bidcaysan bikhulfi lijmaaci ijmaac inuu khilaafo arrinkaa waa inaanu ku bidcaysanin wailaa yamtanic haddii labadaa shardi midkood la waayo waa mumtanico ma suurtoobi karto inuu intiqaalo wa cadami taqliidi ay waa markaa waqayada wuxuu ku qayday bicadami taqliidi yacni markaa kudayasho la'aanteed uu ku qallidanayo yacni markaa fiimaa low xakam yacni markaa waxa weye caalimka uu ku qallidanayo yacni fiimaa low xakam yacni wax hadduu ku xukumi lahaa qaadin bihi qaadi uu xukumi lahaa bihi isaga ku xukumi lahaa maagaas yacni markaa xukmuhu yu'ammu binaqdi xukumkiisa yacni markaa loola qasdinayo inuu inuu in la buriyo waa inaanu taana wuxuu qallitay aanu ahayn ee xukmi haddii la qallito yacni xukum markaa hadduu qaadi ku xukumi lahaa aan la burinayn oo bimacnaa nas iyo ijmaac iyo qaacide yacni markaa midnaba aan khilaafsanayn waa inuu yahay waxa markaa uu ku qallidanaya wuxuu inoo tilmaamayaa waxa weeye ruuxii madhab iltizaamay oo haddii la yidhahdo madhab mucayana in la iltizaamaa waxay tahay mid markaysa waxaan markaa jaa'is ah culammadu waa isku khilaafsanaayeen oo horeynu usoo sheegnay oo madhab qofku uu iltizaamay mucayan ah oo madhabtaas uu haysto inuu intiqaalo oo ka guuraa ma bannaan tahay ama kulli ahaan uga guuraa ama jus ahaan uga guuraayo masaa'isha qaarkood kaga guura oo inuu yidhaahdo baab heblaayo waxaan ka ahay madhablu fulaaniya aa baabka caynkaasa madhabta caynkaasaan ka haystaa a'immada qaarkoodna waa laga soo naqliyaa oo in markaysa waxaan marka ay yidhaahdeen talow shiikhii kumu ahaa shiikhian yacni markaa yidhi tahaarada waxaan qabsanayaa madhabteer kalaa ixtiyaad badano sheekhkee buu ahaa shuyuukhdu markaysaa maanta iga soo a biyaha wakaa taasaan doonaya hazaali baa laga soo naqliya xagga biyaha maalikiyadu aha soo ma ha maalikiyadaan u jeedaa dee marka ayuu biyaha doonaya inu ku qalito marka waxa weeye si juz-iya ayaa masaa'isha qaarkood culammada qaarkood ay dhacdaa inay markaysa waxaan markaa ku qalitaan marka in si juz-iya u intiqaalo bacdu almasaa'il madhab mucayana ugu intiqaalaa ma suurtoobi karta ama si kulliyaba u intiqaala oo madhabtii markaysagaa siduu markaa u ahaa shaafici uu u noqdaa markaysagaa xambeli ama siduu xambeli u noqdo uu ahaa markaysagaa shaafici u noqda ama siduu markaysa waxaan markaa shaafici u ahaa uu maaliki u noqda sidaasoo kale markaysaga waxaan ma bannaan tahay oo jaa-is ma tahay mise ma bannaana masalada noocaasa khilaaf baa ku sugan khilaafka ku suganna waxa markaysaga waxaanu sheekhu ka tilmaamay saddex qowl waxaanu tilmaamay markaysaga qowlka ugu raajaxsan inay tahay ama ugu fiican tafsiilka oo waxa weeye markaysaga in la yidhaahdo waa in markaysaga waxaan markaa waa bannaan tahay ay fayajuuzu lintiqaalu fima lam yacmal bihi wayamtanicu fima camila bihi intiqaalku markuu juz-i yahay wuxuu ku camal falay inuu ka intiqaalaa ma yani markaysaga inuu wuxuu ku camal falay inuu ka intiqaalaa ma bannaana laakiin waxaanu ku camal falinoo madhabta ka mid a inuu ka inti ka intiqaalaa waa bannaanta waa markuu intiqaalku juz-i yahay a markuu kulli yahayna waxa weeye isaguna waxa uu tilmaamayaa in yacni markaa yacni lafteeda waxa marka uu tilmaamayaa in shuruuda markaysaga waxaan markaa loo dhigi karo oo waxa weeye caamada iyo markaysaga culamada qaarkoodna waxay kala saaraan in qofku caami iska yaho madhabtii aanu faqiih ku noqon iyo inuu markaysaga madhabtii juhdi iyo dadaal iyo awoodi kaga baxday oo waxa weeye markuu yacni awood iyo dadaal kaga baxay ee uu faqiih ku noqday muddo badan fiqigeedii baranayay markaas inuu ka intiqaalo haddii markaysaga wax arjaxaya aanu jirin xaalka noocaasoo kalea markaysaga cabad bay noqonaysaayo markaysaga ma fiicna hadhowna waxay ku keensanaysaa wakti badan inay ku qaadato wakti badan inay ku qaadato siduu madhabtan dambana faqiih ugu noqonayo marka sidaas aawadeed calaa kulli xaal taqliidku marka uu juz-i yahay saddex shardi buu sheegaya saddexda shardi uu sheegaya shardiga koowaad waa inuu markaysa waxaad markaa taa uu intiqaalaya waa inuu fadli u ictiqaadiyaayo madhabtan kale inay kaga mudan tahay masaa'isha uu intiqaalayo waa inuu ictiqaadiyaa waa midda labaade waa in markaysa waxaan markaa uu yacni aanu bidcaysanoo talfiiq markaa yacni khilaafu lijmaaca waa inaanu la iman oo talfiiqa ay ka dhalanayso si aan cidiba qabin inuu markaysa waxaan meeshii ay ka soo baxdo yacni ta noocaas oo kale ah iyadana markaysaga waa inuu iska ilaaliya oo ta noocaas oo kale ah waxa uu misaalinaya markaysa waxaan markaa shaarixu culamo badan oo kalena ay mihaaliyaan hadduu waxa weeye madaahibtu way isku khilaafsan yihiin nikaaxa marka arkaantiisa bacdi ka midii weliga shardi bay ka dhigayaan bacdi ka midina shuhuudeynka shardi ka dhigayaanoo weliga shardi ka dhigi maayaan bacdi kalena markaysa waxaan meherka laftiisay markaysa waxay shardi ka dhigayaan oo halkaasay markaysa waxaan markaa shardi ka dhigayaan haddii la yidhaahdo waxa weeye yacni madaahibta markaysaga madhabta markaysagaa odhanaysa ee weligu waa sunnaan ka qaadanaya sadaaqana markaysa waxaan markaa tacyiinkiisa yacni madaahibta odhanaysa markaysa waxaan markaa waxa weeye iyaduna waa iska sunna oo markaysa waxba markaysa waxa shardi ma aha baan markaa qaadanaya shuhuudda saasi la-eg madaabta iyaduna markaysa waxaan aan shardiga ka dhigayn baan qaadanaya marka waxa weye waxaa ka soo baxaysa suura aan cidiba qabin ah oo nikaax aan shuhuud lahayn oo aan sadaaq markaa la cayimo lahayn oo aan markaisaga weli lahayn marka waxaa ka imanaysa gabadhi inu iska kaxayso ah suurada noocaas oo kale ah waxa weeye markaysaga waxay noqonaysaa suuro ijmaacii khilaafsan suuro ijmaacii khilaafsan ayay markaysagaa noqonaysaa marka suurada noocaasa axad jawaaskeeda ku tegay ma jiro marka waxay noqonaysaa bikhulfi lijmac wa annahu lam yabtadic bikhulfi lijmac bay markaysaga gelaysa waa inuu yahay yacni masaa-isha uu ku qallilinayaa masaa'il hadduu xaakim ku xukumi lahaa aan markaysaga yacni xukumkeeda la naqdiyeen yacni xukumka markaysaga xaakimkana waxaa lagu naqdiyaa inuu nas khilaafo ama ijmac khilaafo ama qawaacid markiisa waxaan markaa u khilaafo qawaacid kulliya ama uu khilaafo qiyaas jeli a waxaa kaloo markaysaga lagu naqdin karaa haddii ijtihaadkiisi iyo sidii markaysaga ijtihaadkiisa ay ula muuqatay si aan ahayn hadduu ku xukumo a yani markaa taasna markaysaga waa lagu naqdin karaa marka waxa weye masaa-ishii lagu naqdinayeyna waa inaanu ahayn saas yadaabuu tilmaamay wadultizaami madhabin madhabkii markaa iltizaamkeeda iyo aqbalaadeeda u saaxiibka ah hal yantaqil ma guurayaa oo madhab kale markaysagaa ma u guurayaa ama si kulliya ama si juziya aw laa amise markaa uma guuraye oma uma bannaano inuu u guuro ambiyaa wa tafsiilun tafsiil buu ahaaday axaqu maa nuqil wixii lasoo raray waxa ugu xaqnimada badan oo in la yidhahdo wuxuu ku camal falay yacni markaa kama guuri karo laakiin waxaanu ku camal falin waa ka guuri kara waman ajaaza kii banneeyey lilkhuruuji qayada ay ilkhuruuja markaysagaa yacni bixitaanka markaysagaa yacni banneeyey qayada wuxuu ku qayday biannahu laabudda an yactaqida inay hurtilo tahay inuu ictiqaadiyaa fadlan markaysagaa fadli u ictiqaadiyaa lahu madhabtu u intiqaalayo wa annahu lam yabtadic iyo inaan u bidcaysan baa markaysa waxaan markaa ayuu ku qayday
waman ajaaza kii baneeyo lilkhuruuji bixitaanka madhab laga baxo masaa-isha qaarkood lagaga baxo masaa-isha qaarkoodna lagu baaqi noqdo qayada waa qayday oo wuxuu ku xidhay biannahu inuu isagu laabudda an yactaqida ay hurtilo u tahay inuu ictiqaadiyo fadlan lahu madhabtu uu intiqaalayo masaa-isha qaarkooda uuu guuraayo inay fadli ku leedaho iyadu ku arjaxsan tahay sidaa inuu ictiqaadiyo shardiyo waa kow wa annahu lam yabtadic iyo inaanu bidcaysanoo bidco la iman oo aanu bidco kula iman bikhulfi lijmaaci ijmaaca inuu khilaafo waa inaanu ku bidcaysanin oo mas'alo culammadu intuu talfiiq sameeyo oo madhabtanna in ka qaato madhabtanna in ka qaato tan kalena in ka qaato si aan culammada wax qabaaba jirin oo cid bannaynaysaaba ayna jirin waa inaanu la iman oo aanu ku bidcaysanin ijmaac khilaafkuu khilaafaayo waa shardi labaad wailaa ay wailaa yakun arrinku haddaanu sidaa ahayn oo labadaa shardi aynay oobsanayn yamtanic wuxuu noqonayaa markaa mid mumtanicaan bannaanayn bimacnaa waxa weye midaan suuroobayn buu noqonaya waxaa looga jeedaa midaan bannaanayn buu noqonaya wa cadami taqliid wuxuu kaloo ku qayday wacadami taqliidi ay wa bicadami taqliidi inaanu qallidan oo aanu kaga dayan fii maa low xakam ay fi ladii kii low xakama hadduu xukumi lahaa qaadin qaadi uu xukumi lahaa bihi maagaa ku xukumi lahaa binaqdi xukmuhu yuamu xukmuhu xukumkiisa yu-amu loola qasdin lahaa binaqdi burin la burinaayo taana waa inaanu ka qallidan oo xukunka qaadiga waxaa la buriyaa hadduu nas khilaafo ama ijmaac khilaafo waxay qaarkood ku dareen hadduu qaacido khilaafo ama qiyaas jeliya khilaafana waa lagu daray bimacnaa ashyaada noocaasi xukumka xaakimka loo burinaayo hadduu khilaafo taasna waa inaynay ahayn wuxuu kaga qallidanaya saddexdaa shardi hadday oobsamaan way bannaan tahay saddexda shardi mid ka midi hadduu maqan yahayna ma bannaana masaa-isha qaarkood in loogu guuro madhab ama tamadhubu in laga madhab yeesho miyaa bikayri ilawali madhabtii hore madhabaan ahayn oo kulliyanba looga wada guuro ta hore wuxuu kaga soo warramay masaa-isha qaar baa loogu guuray masaa-isha qaarna looguma guurin madhabtii ruuxiisu ruux madhabtiisi baaqi buu ku yahay laakiin fii bacdi masaa'il unbuu ka intiqaalay kulliyan madhabta in looga wada intiqaalo oo madhab kale loo guuro fa suncu gayri waaxidin in badani siday samaysay weyi kayrkaasoo mubajalin la weynaynaayo ka xujati lislaami wadaxaawi wadalika kaa'inunkaasi wuxuu ahaaday sida ka xujati lislaami ghazaali baa loo jeedaa mutakalimiintaa sidaa ku magacaaba oo xujatulislaam shaksi in la yidhaahdo oo waxa weeye rasuulka sala allahu alayhi wasalam unbaa xujatulislaam markaa ah yacni ruux kale oo islaamkao dhan xujo ku ahi markaa ma jiro rusushun inay xujo yihiin baa laynoo sheegay rusula mubashiriina wamunhiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul marka waxa weeye shaksi markaa xujatulislaam kaloo ahi ma jiro ka xujati lislaami hazaali oo kale weeyi waa sida hazaali iyo wataxaawi taxaawi weeyi iyo wabni daqiiqi alciid ibnu daqiiq alciid oo dilfataawi fataawooyinka u saaxiibka ah kuwaasoo kale madaahibtoodu waa ka intiqaalino madhab kale uu intiqaale in yantaqil hadduu guuro liqaradin saxiixin ujeeddo saxa hadduu u guuro ka kownihii sahlan weeyaan ujeeddada saxda ahi aw itarjiix ama arjaxaad la arjaxayo oo laleeyahay sunnaday uga dhowaansha badantoo kale weeyaane ay fa jaa-izun baa macanku u dhacaya ay fa daalika jaa-izun kaasi waa bannaan yahay intiqaalka ahi wuxuu tilmaamayaa qofku madhabta ku sugnaa inuu ka guuro totaliba oo uu guuro madhab kale cala aliطlaaq waxay tahay culamada qaarkood waa sameeyeen culamada sameeyena taxaawi baa ka mid oo wuxuu ahaan jiray shaafici buu ahaan jiray muzani baa waxaa la yidhi wuxuu ahaa markaa abti buu u ahaa isagu wax ka baran jiray madhabtii shaaficiyaa ku adkaatay markaasaa dabeedna maalintii dambe markaa abtigiibaa markaa hadal uu ka cadhooda ku yidhi muzani baa ku yidhi yacni marka wallahi laa ya'tii minka khayrun wax khayri kaa iman mayso waxaad fahmaysaa ma jirto hadal noocaasu ku yidhi marka waxa weeye abtigii wuu ka cadhooday sheikh markaa yacni xanafiyina waxa uu yimi beledkii buu yimi ibnu camruun in la odhan jiray baan filayaa abtigii buu ka tegoo dabeedna wuxuu u tegay sheikhii xanafigaa buu u tegoo cilmigiibuu ka bartay isagoo waxbarashadii ku jira abtigii dhintay berigii dambe marka isagaa ninkii caalim buu noqday markaa taxaawi abujacfar ataxaawi musanafaad fara badanna waa alifay kutubta uu alifay waxaa ka mid a sharxu mushkil aathaar sharxu macaani ilaathaar caqiidada taxaawiye la yidhaahdo iyo kutub kaleba waa alifay wuxuu odhan jiray baa la yidhi hadduu abtigay noolaan lahaa waa ka kafaaro gudi lahaa baa uu odhan jiray baa layidhi hadalku yidhi wallaahi laa ya'tii minka khayrun oo waa kaa khayrku iga yimi oo cilmigii waan igaa bartay ibnu daqiiq alciid isaguna wuxuu ahaan jiraa la yidhi maalikii buu ahaan jiray waa ka soo intiqaalay oo shaaficiyu u soo intiqaalay oo soo guuray shaaficiya ayuu u intiqaalay marka labada madhaboodba si fiican buu u yaqaanay baa layidhi saas aawadee labada madhaboodba waa ku fatwoon jiray faqiihu lmadhabeyn baa la odhan jiray yacni ama mufti lmadhabeyn ayaa la odhan jiray waa sida uu ku tilmaamayo dilfataawi fataawooyinka u saaxiibka waa siduu sheegaya xujat lislaam sidaynu sheegnay wuxuu uga jeedaa abu xaamid alghazaali buu uga jeedaa shaafici buu ahaan jiray waxa uu kitaabkani sheegayaa oo uu saaxibuulmaraaqib tilmaamayaa inuu ka intiqaalay shaaficiyo u guuray maalikiyo warka noocaasina waa war igu cusub